سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم ولندرك العلي سويا kadib markii guddiga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbooyinka uu ka soo dhammaaday socdaalkii guulaystay ee uu ku tegay degmada salagle uuna soo indheindheeyey horumarada waxbarasho ee ka jira magaaladaas waxay markan guddidu qorsheeyeen socdaal kale oo qayb ka ah xamlada tanshiidiga ah ee shicaarka looga dhigay maca naxw alcilmi walmacrifa waxaana safarkaasi loo doortay degmada xagar si loo derdergeliyo arrimaha tacliinta ee ka jira magaaladan si la mid ah degmooyinka kale ee aan horay u soo xusnay waxay degmada xagar ka mid tahay degmooyinka wilaayada ee ay ka furan yihiin xarumaha waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaana degmadan si gaar ah uga furan madarasada imaamu shaafici oo ay wax ku bartaan in ka badan boqol iyo siddeetan arday oo ka mid ah jiilka soo koraya isxog waraysi iyo kulamo wax ku ool ah oo ku aadan horumarinta waxbarashada oo dhex maray maamulka degmada iyo guddiga kadib wuxuu markiiba bilaabay in uu guda galo qorshayaasha horumarineed ee u degsanaa oo ay ka mid yihiin dowraad dhiirigelin ah oo loo qabtay ardayda madarasada imaamu shaafici iyo mucalimiinta wax ka dhiga iyo tartamo heer sare ah oo loo qabtay ardayda madarasada iyadoo loo kala saaray wiilal iyo gabdho dowraadka weyse dhinac socday ayaa lagu bixiyey duruus kala duwan oo loo soo xulay ardayda iyo mucalimiinta maadaama mas-uuliyadda saaran maktabka tarbiyada iyo tacliinta ay tahay ilaalinta badqabka waxbarashada nidaamiga ah ee madaarista ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya mucalimiinta oo ah isha ama buqcada ay kasoo burqato aqoonta soona saara jiilka mustaqbalka ay guddigu siiyeen muhiimad gaar ah iyadoo loo qabtay dowro sharci ah oo qayb ka ah xamlada tacliimiga ah ee maca naxw alcilmi walmacrifa si loo kobciyo garaadkooda aqooneed maadaama uu mucalimku ku jiro howl maalmeed aad u adag uuna u baahan yahay in dib boorka looga jafo sidaba loo soofeeyo birta marka ay dexlaysato mucalim khaalid mas-uulka guddiga xamlada maca naxw alcilmi walmacrifa oo kelimad kooban ka jeediyay xafladda gunaanadka dowladda barayaasha wax ka dhiga madarasada imaamu shaafici ee degmada xagar ayaa soo jeed iyo dadaal dheer oo qaatay muddo maalmaha kadib halkaasi ku soo xiray dowladda isagoona soo bandhigay wax ka mid ah arrimihii uu qabsoomay maanta waa munaasabadii aan ugu soo xirayna dowladda macalimiintii muddo saddex maalin kaga socotay degmada xagar macalimiintu waxay qaateen ilaa kooiyo toban maada taqriiban oo laga lahay ahdaaf kala duwan macalimiinta dowladda waa la wada qaatay waan kaga mahad celinayna runtii waqtiga ay noo soo horeen waxaa sidoo kale xusad mudan in markay dowladda dhammaatay macalimiinta imtixaan laga qaaday taxdiid mustawa mucalim ah iyadoo la ogyahay macalimiinta mustawadoon yahay mustawa fiican haddana in macalin kasta ikhtibaar laga qaaday si hadhow uu qaanad u gala markii dowraadku qaadanayo macalin kasta loo hormariyo loo ogaado mustawaha uu joogo taana waa noo suurtagasho jazaakum allahu khayran tartamada ayaa ka mid ahaa dhinacyada uu xooga saarayay guddiga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbooyinka waxaa ardayda loo qabtay tartan adag oo lagu qiimeynayay heerka aqoontooda tartanka oo ka dhacay bartamaha magaalada uuna dirayay fariin ah in bulshada degmada ay weli haystaan fursado looga faa'iidaysanayo dhinaca waxbarashada maadaama la derdergelinayo madaarista mucalimiintuna ay arkaan midhaha wanaagsan ee ay beereen si ay halkaas uga sii wadaan dadaalkooda barbaarinta jiilka soo koraya waxaana tartankaasi kasoo qaybgalay boqolaal ka mid a bulshada degmada xagar waxaana lagu tartansiiyey laba majmuuco oo wiilal iyo gabdha ah su-aasha xigta waxaa iskale majmuucatu cuqba ibnu naafic waxayna leedahay udkur fusuul asana waa maadada juqraafiga udkur fusuul asana magacii waa sakariya isxaaq samow oo u tartamaya majmuucatu cuqbata ibnu naafic su-aasha jawaabteeda waxay tahay sideetan faslu shitaa faslu rabiic faslu sayf faslu khariif
maasha allah wiilasha su-aashii la weydiiyey jawaabta ay ka bixeen sax miya mase waa khalad waxaan u dhiiba insha allahu tacala walaalka majmuucad cuqbat ibnu naafic waxaa la weydiiyey maadada juqraafiga su-aal ku saabsan waxayna u dhacaysay sideetan udkur fusuul asana jawaabta ay ka bixiyeenna waa jawaab saxa waxayna heleen laba derajo arrimaha la xusi karo ee uu guddigu ka qabtay intii uu joogay degmadan waxaa ka mid ahaa muntadad tacliimi ah oo loo qabtay haweenka magaalada maadaama ay haweenku lafdhabar u yihiin bulshada ahna warshada soo saarta ubadka waxaa sidoo kale kulamo muhiim ah lala yeeshay hormuudka bulshada magaalada xagar sida culimada waxgaradka ganacsatada waalidiinta iyo qaybaha kale ee bulshada kuwaas oo looga niqaashayey sidii loo horumarin lahaa waxbarashada degmada guddiga xamlada tacliimiga ah ee maca naxwa alcilmi walmacrifa oo bulshada reer xagar ku ammaanay sida ay door muhiim ah kaga ciyaareen horumarinta madarasada imaamu shaafici ayaa dhanka kale ku tartarsiiyey inay horey usii ambaqaadaan dadaalada la taaban karo ee ay ku dhaqaaqeen xubnaha guddiga oo soo kormeeray dhismaha madarasada ayaa si gaar ah u bogaadiyey sida hagarla-aanta ah ee ay bulshada reer xagar u dhisteen madarasadooda waxaa marka mudan in dul istaag lagu sameeyo laba shay kow madrasada xagar ka dhisan waa madrasa runta aad aad u qiimo badan marka laga hadla qaabka dhismaha magaalooyinka hadda aan soo marnay anaga meel badan aan soo marnay xamlo guud aan wilaayada ku mari haynaa meelihii aan soo marnay waa madrasada ugu fiican xagga dhismaha waa madrasada ugu fiican xagga qalabka waa ka qalab fiicanta walaalaan waxay noo sheegeen walaalka mas-uulka gobolkaa nala socdee dadka deegaankiina ayaga dhisteen inay qalabaysteen qadiidan waa qadi runtii aad aad loogu farxa maasha allah yani waa wax ku tusinaya in dadkanaga u diyaarsan yihiin howlahaas inay galaan jazakum allahu khayra marka qadiidaa marka waa qadiid runtii mudan in walaalaha loogu hambali looguna duceeyo insha allahu tacaala waa waa tallaabo waxqabado aad iyo aad u fiican waana tijaabo laga qaadi doono degmada xagar oo la geeni doono degmooyinka kale waxgaradka ganacsatada iyo qaybaha bulshada ee goobjooga ahaa kulanka looga wada hadlayay horumarinta arrimaha waxbarashada ayaa iyana ayiday talooyinka uu u soo jeediyey guddiga ee lagu horumarinayo waxbarashada annaga haddii diyaaran u nahay walaalayaalow waan soo dhowaynaynaa waan u istaagaynaa waan garab istaagaynaa hadduu ilaahay idmo
annaga ka degmo ahaan reer xagar jazaakum allahu khayran insha allahu tacaala waxaan samaynaynaa ana ballanqaadaynaa inaan hadda meeshaan joogno hor ugu sii socno tallaabooyin badan oo lagu farxa aan keenno insha allah waxbarashadeena inay hor u socoto ka dhaqaalo iyo ka fakir alxamdulilaahi sidaasaan insha allahu aan kolleyba idinku annagana aan soo dhowaynaynaa insha allah jazaakum allahu khayr ugu dambayn waxaa allah fadligiisi guulaha ku soo dhammaaday howlihii maalmaha qaatay ee guddiga xamlada tanshiidiga ah uu ka waday degmada xagar waxaa xusid mudan in xamladan ay ahayd mid ay si wadajir ah kaga faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada xalqada soo socotana waxaan insha allah ku eegi doonnaa socdaal uu guddigu ku tegay degmada jamaame iyo howlaha baaxadda leh ee allah idinkii u qabsoomay أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم تنامى